dowladuna wuxuunbay jeexdaa khadka dadku wax ku qabsan kara ama khadka maxaan ku dhaha laynka la raacayo ayay ku hagtaa dadka laakiin badanka dadka ayaa wax qabsada ama haydo samafal la kaashadaan ama maxaa ku dhaha iyagu xoogooda ha mideeyaan iyo fikradahooda waxaa loo baahan yahay bulshadu inay garato inay iyadu wax qabsanayso mashruucan maanta aynuu fadhino iyo taladan maanta halkan aynugu fadhinaana waxay ka mid tahay talooyinka ah in dadku ay wax qabsadaan deedna khadka iminka laydiin jeexaya waay waxaa laydiin iftiiminayaa in laydi kaabo oo laydi yidhaahdo halkaas u mara hilinkaa u mara hilinkii nolosha iyo koruqaadida nolosha qoyska deedna idinkana waxaa la doonaya inaad tubta cagta saartaan oo ka midho dhalisaan deedna inteena qoysa maanta halkaa isugu nimi boqol qoys baa maanta halkan jooga boqol qoys ayaa maanta halkan la doonayaa in lagu kaabo oo dhinaca dhaqaalaha laga kaabo markaa marka laydiin jeexay khadkii laydinku kaabi lahaa xukuumadda idiin jeexday khadkii laydinku kaabi lahaa iyadoo kaashanaysa hayadaha samafalka waxa weeyaan idinkuna midho dhalintii baa laydinka doonaya mashruuca waxaa la doonaya inaan u baabi'in inuu midho dhalaabaa la doonaya oo deedna boqolkaa qoys ay maxaan ku leeyahay noqdaan boqol noloshoodii si caadiya kusoo noqotay ama wax iska bedeleen deedna waxaa laga fakirayaa maxaa kale yaa kale ku xiga boqolka ku xiga iyo kontonka ku xiga iyo kunka ku xiga maxay noqon doonaa markaa khadkii baa laydiin jeexayaa laakiin midho dhalkiyaa gacanta ku haya idinkaa gacanta ku haya dhaqaalaha yare maanta laydin siinaya marka gacanta laydinkaga rido waxaa loo baahaya inaad ku shaqaysaan oo markaa noloshii qoyska wax macnale ay kusoo kudiyey aanay noqon wax inta halkan laga qaaday deedna halkii ku baabacay dadka bixiyey maxaan ku leeyahay hantida bixinaya iyo wasaaraduba way idinku daba taagnaanaysaa waa la eegaya marka midhaha ka dhalisaan si ay tusaale ugu noqdaan dadkii dee loo baryo taga wixina siiyeena ay u noqdaan inay kusoo dhiiradaan inay loo soo kordhiyaan ama maxaan ku leeyahay cid kale dambe kaa wasiya la intaan haddii la baabiyo wax dambe cid isma siinayso waxa weeyaan mid walba inaanu ka midhadhayno khadkun baa laydin jeexaya laakiin idinkuna inaad tallaabadii iyo horumarkii la timaadaan maxaan ku leeyahay mooral ahaan iyo niyad ahaan aynu kor u qaadno waa dadka la nool cudurka leedba h i v aids oo iyaguna gruubka ka mid ah oo ku jira oo iyaguna u baahan in kor loo qaado oo la soo dhaweeyo oo la fahmo oo la barto qof kasto inaga inaga midoo halkan fadhiya waxaa loo baahanya macluumaadka h i v aids-ka inuu barto yaa la doonaya haddaanad baranin maxaan ku leeyahay naftaadana ka badbaadin weysid caruurtaadana ka badbaadin kar weysid laakiin markaad adigu barato ayaad wax ka qaban karaysaa waa la eegay la eegay caalamkao dhan istadiyaa la sameeyey kuurgal baa la sameeyey qoyska dhexdiisa ka wada hadla macluumaadka la xidhiidha xanuunkaas la xidhiidha ayaa noqday qoyska ka badbaaday qoyska ka baqda ee aan ka xishooda inay ka wada hadlaana waxay uga dhow yihiin qoysaska kale waayo qofku markaad fahamsiiso sida loo qaadayo siduu ku fido sidaad qofka walaalkaaya maxaan ku u daryeelayso ayaa maxaan ku leeyahay aada helaysaa inaad guulaysato oo markaa qofkiina nolol wanaagsan helo walaalka ahaa adiguna markaa deedna aada hesho ama galma idin dhex marto waad qaadaysaa waxa weeyaan qof kasta u galmoodo qof aanu caafimaadkiisa hubin khatar buu ku jira markaa hooyo masajka nimanka idin faraya waxa weyaan dadkiina inay bulshadina meesha isku timi qof kastaaba ha hubiyo qofka uu galmo la wadaagayo caafimaadkiisa ama ha guursado ama ama guur furan ha ku guursado ama guurarka kale dhaxalkaa ha ku guursan ee sida xigsiisanka iyo maxaan ku leeyahay dimaasha iyo waxyaabaha noocaas ama labaysigaba dee ragga soomaalida dan guriga aada uga weynaaday ohanaya afarka guursanaya diintuna diintuna shuruud baabay ku xidha waxay tiri waa haddaad u xaqsooreyso siduu nin soomaaliyeedna uga xaqsoori qof bilaadmi xaqsoorba ma samayn mushkiladda haysataa waa taa way u gabatay afar baa la ii fasaxay unba iska qabsadeen laakiin may eegin haddaad u xaqsooreyso waxa daba yaalla waxa wey haddaad u xaqsoorayso siduu ugu xaqsoori lahaa balda maskaxdiisa dib ha hauga falanqeeyo marka ila taasaa wax dhale ilaahay baa ku yidhi afar waa kuu baneeye ood guursan kartaa laakiin waa haddaad u xaqsoorayso xaqsoorka meesha ka saareen ayuunba waxay iska soo gashadeen afar waa lay baneeyey marka iyaga taa laftoodana ha ogaadaan in ay wax sababaha badan ku fido xanuunkan in ka mid yahay oo weliba iyagu ay kaga darayen inay afarkaba aaseeyaan marka qofka miaada afartaa reebo marka xanuunkaas waxa weeya waxa u ogaanaysaan qof kastoo aan hubin qofka u galmoonayo caafimaadkiisa ama xalaal ha noqoto ama xaaraan ha noqoto inuu qaadayo xanuunka marka macnaha lagu kala qaadaya maaha uun siro waxa weeya waxaa lagu kala qaadaya waxawey qofkaad u galmooto caafimaadkiisa haddaanu wanaagsanayn waad ka qaadaysaa adnaha hadduu kuu galmoodo uu kaa qaaday labadaa qof way kala qaadaya marka ayaynaan horta cuqdad iska qaadin oo qofka qaba yaynaan arko qof Shirba ku wuxuu socdo, sameeyey.
shirba ku socdo.
oo waxa u aragta qof si caadi ah u qaaday shirba ku jira ku socodin qof qaliin ku qaaday qof dhiig lagu shiro ku qaaday qof ku qofku guursadayba ka qaaday iyo inuu jiro nooc waliba ay jira marka taana cuqdada ka qaadina qoysaska gudahoodana waa in lagaga wada hadlo arrinta aad iyo aad looga dhacday oo odaygaaga aad kala sheekasato ilmahaaga kala sheekasato u sheegto khataraha jiri kara iman kara taas taasaan ku odhanayaa oo maxaan kula kusoo gabagabeynayaa in waxaan aada iyo aad maxaan ku idhaahdaa idiin soo dhaweynayaa ilaahay wuu kaa badbaadin karaa laakiin adiguna waa markaad iska badbaadiso haddaad cararto tidhaahdo miyaraan noqonaya oo labadii horeba qabaa soo qaadi maysa ya ilaahay ya waliba imika dumarku waliba imika dumarku waxay yidhahdaan aan kaftan idiin dhex geliye raggu soolxaa ma yidhahdaan waa la ii fasaxay afar dumarkuna waxay yidhahdaan ninkii wanaagsanaaba naag baa haysa marka waan ka qaaday waxaad ka qaadaysay wixii aad ka qaadaysayna iska hubso taasaa meesha ku jirta iyadana ya ninkii wanaagsana gabadh baa haysa hadda ninkaa gabadhu haysaa wuxuu iyo gabadha haysa haysaana waa inaad iska hubsataa markaa taasina waxa weeya waa iga kaftan waxaan maxaan ku dhahday aan aada iyo aad maxaan ku dhahday in halkan idinka sheegaynaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mandatekeeda waxaa la yidhi mandate waxa weeye waxaa u qorshaysan iyada xaq u leeda loo asteeyey shaqooyinka inay qabato loo asteeyey waxaa ka mid ah arrimaha bulshada waa wasaaraddii bulshada arrimihii bulshada mar hadday mas-uul ka tahayna waxa weeyaan waxa la wixii bulsho loo qabanaya way hoos gelayaan xataa hadday tahay mid wasaarad kale qabanayso rool bay ku leedahay wasaaraddan marka wasaaraddan waxa weeye sidaa waana ta keentay maanta intaas soo qoys oo maxaan ku dhahday family affairs waxa ama arrimaha qoysku waa qayb ka mid ah shaqada wasaaraddan arrimaha bulshada ay qabatay waax ka mid ayuu yahay markaa waaxdaas ka mid ah ayaa maxaan ku dhahday lagu keenay fikirkan ah in qoysaska danyarka ah ee dhaqaalahoodu hooseeyo si caafimaadkoodii iyo dha- waxbarashadii caruurta iyo xitaa khilaafaadkoodii isfurlinki xitaa u yaraad marka wasaaradda la iskula dhaco halkii lagu kala yaaci lahaa carruurtaasna la dayici lahaa darbajiifkii inooga yaraado in maxaan ku dhahday loo abuuro maxaan ku dhahday la dhaqaale oo maxaan ku dhahday dadkii xogsiinay inay dhaqaalaha lacagta in layna siiyaa wax weyn maaha waxa wax weyna inaad ka mida dhalisaan inaanay baabi'in lacagta in carruurtii loogu shaqeeyo in reerkii loogu shaqeeyo in maxaa kuraa lagu kaabo ayaa muhiima saaradduna way isku dabagelaysaa boqolka qoys ee maanta halkan jooga deeqda waxaan la kaashanay hay-adda s s ayaa aan la kaashanay inay naga caawiso boqolka qoys ee halkan jooga waxaa la siin doonaa qoys kastaba afar boqol oo dollar way noqonaysaa lacagta la siinaya lacag yar maaha lacag badan weeyaan waa lacag qof wax yar ku bilaabi karo maxaa kule maciishada maxaa kule magaalada kusoo saari karo caruurta ugu raadin karo quuta daruuriga waxaa laga rabaa qof kastoo halkaa fadhiya inuu cagtaa ku shaqeeyo inay midhadhaliso in la arko midhadarkeeda in baahida aynu u qabnay waxtarkeeda muuqdo intaasaan ku maxaan kule guubaabinayaa Een, maxaan ku dhahdaayey een, eh, waa mahadsantihiin oo waxaan idinka mahad celinaynaa kolleyba dee qoysas baa mas-uul ka tihiin oo awlaad baa noo haysaan oo qarankiibaa qayb haysaan dacalka oo maxaan ku leeyahay dhinaciina ka taageeraysaan taas waan idinka mahad celinaynaa laakiin qaranku ha midho dhaliyo oo idinku midho dhaliya idinka qaranka